بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamuliyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kadib dib u doorashada trump netanyahu oo qorshaynaya in daanda galbeed oo ku soo daro dhulka yahuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan xukuumadda washington oo gadaal ka riixaysa dhisidda isbahaysi ciidamadiisa ay ka howlgalaan qidaaca khaza iyo in maamulka dabadhilifka ee maxamuud cabbaas lagu wareejiyo maamulka qidaaca yahuudda oo qirtayna afar askari looga dilay dagaallo subaxnimadii saaka ka dhacay waqooyiga magaalada khaza waxaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin cabsi laga muujinayo in dalka burkina faso uu ka dhaco dilwadareed lagu fuliyo qaar badan oo ka mid ah madaxda xukuumadda wagaduugo dowladaha yurub oo cabsi xooggan ka muujinaya canshuuraha xaddaafka ah ee taraamp uu ku soo rogayo badeecadaha shiinaha hoosu dhac ballaaran oo ku yimid ciidanka keedka sahaynada iyo firaaq xooggan oo laga dareemayo furimaha ay ka dagaalamayaan daalibulcilmi ilaa amiir muslimiinta ku hoggaamiyey mid ka mid ah dagaallada jihaadka ee ugu wakhtiga dheeraa taariikhda casriga ah sidee ayuu mulla cumar ku aasaasay xarakada jihaadiga ah ee daalibaan waxaad maqli doontaan qaybta labaad warbixin aan idinkaga diyaarinay siiradiisa qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
wahgaag waa maalinimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha jamaadul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamuliyowm qodobka ugu horeeyana waxauu noqonayaa dib u doorashada donald trump ee madaxweynaha maraykanka ra-iisul wasaaraha gumaystaha yahuudda benyamin netanyahu waxa uu arkaa fursad qaali ah oo mar kale soo martay iyadoo warar hoose oo soo baxaya ay sheegayaan in xukuumadda isugu yeertay israa'iil ay qorsheynayso dhul ballaarsi hor leh kulamo socday muddo maalmo ah islamarkaana albaabada ay u xirnaayeen lagana qariyey warbaahinta ayaa lagu qabtay xafiiska xukuumadda netanyahu ee magaalada talaabiib waxaana looga arrinsanayey sidii daanta galbeed loogu soo biirin lahaa dhulka yahuudda ay gumaysiga ku haystaan islamarkaana gebyahanba meesha looga saari lahaa maamulka dabadhilifka ah ee falastiiniyiinta ee uu hoggaamiyo maxamuud cabbaas ilawareedyo ka agdhow xafiiska ra-iisul wasaaraha sahaynada ayaa warbaahinta u soo dusiyey in qorshahan la doonayo in la hirgeliyo muddada afarta sano ah ee aqalka cad uu maamulayo donald trump netanyahun ay ka go'an tahay in qorshahaasi uu hirgalo wax weliba ay ku qaadato in daanda galbeed lagu soo daro dhulka yahuudda ay xoogga ku haystaan waa qayb ka mid ah qorshihii loogu yeerayey safqatulqarni ee uu gadaal ka riixayay trump wax badanna uga hergalay intii aqalka cad uu maamulayay fatradii u dhexaysay sannadadii laba kun toddoba iyo toban ilaa laba kun kow iyo labaatan wasiirka maaliyadda xukuumadda talaabiib oo sidoo kale ah sarkaal muhiim ah oo ka tirsan wasaaradda difaaca ayaa isagoo la hadlayey guddiga sahaynada u qaabilsan dhulboobka waxa uu sheegay in laga maarmaan ay tahay inay u diyaargaroobaan shaqo cusub iyo sidii loo ballaarin lahaa dowladooda hadalka wasiirkan oo ay faafisay saxiifadda yadiicood axranood waxaa ka mid ahaa in uu sheegay in sannadda laba kun shan iyo labaatan ay dib u soo celinayaan dhulka yahuudda iyo saamar ah oo ay yahuuddu u yaqaanaan daanda galbeed dib u doorashada trump ayuu ku tilmaamay fursad naadir ah islamarkaana inta xukunka uu ku sugan yahay ee dib u soo laaban doonto wuxuu ku sheegay madax bannaanidooda tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza yahuuddu waxay dib ugu fikirayaan inay dhulballaarsi hor le sameeyaan taraam oo hadda aqalka cad ku soo laabtayna waxay sahaynada u arkaan fursad kale maadaama ninkan uu si buuxda u garab taagan yahay waxa loogu yeero israa'iil sidoo kalena horey uu u qaatay qaraaraad waaweyn oo uu ugu aqoonsaday magaalada caasimadda ah ee qudus caasimadda ay leeyihiin sahaynada buuraha aljawlaanna uu sidoo kale ku biiriyey dhulka ixtilaalka lagu haysto sidoo kale fatradii aqalka cad uu maamulayay donald trump waxaa lagu xasuustaa dadaalkii uu u galay heshiiskii loogu yeeray safqatulqarni taas oo lagu doonayo in mandiqadda bariga dhexe laga hirgeliyo dowlad ay leeyihiin yahuudda oo si dhammaystiran ay u aqoonsan yihiin xukamta dawaaqiidda ah ee gobolka ka jirta islamarkaana meesha looga saari lahaa qadiyadda filistiin dhanka kale telefishinka laba iyo tobanaad ee sahaynada ayaa daaha ka qaaday qorshe sir ah oo ay gadaal ka riixayso xukuumadda jo baiden kaas oo quseeya marxaladda khaza kadib markii uu soo dhammaado dagaalka sida ay xoguhu tibaaxayaan xukuumadda washington waxa ay doonaysaa in qidaaca la geeyo ciidamo ka socda dowladaha gobolka sidoo kalena maamulka khaza gacanta loo geliyo maamulka dabadhilifka ee falastiiniyiinta qorshahan oo loo qeybiyey dhowr marxalad waxaa ka mid ah in sida wasaaradaha waxbarashada caafimaadka iyo daaqada gacanta loo geliyo maamulka falastiiniyiinta qidaacana laga dhiso golofulin oo ay qayb ka yihiin isbahaysiga la dhisayo arrimaha ay xukuumadda washington sidoo kale doonaysa waxaa ka mid ah in la dhiso ciidamo hoostaga maamulka falastiiniyiinta islamarkaana tababarkooda iyo hubayntooda ay leeyihiin isbahaysiga cusub ee la doonayo in la hirgeliyo inkastoo aan la xusin dowladaha qaybta ka noqonaya ciidamadan la doonayo in qidaaca la geeyo dhanka kale ayuu u muuqdaa qorsho dadban oo lagu doonayo in gacanta loogu geliyo magaalada khaza sahaynada si la mid ah waxa hadda ka socda daanta galbeed oo ay ka dhisan tahay xukuumad dabadhilif ah oo falastiiniyiinta ku magacaaban balse aan wax awood fulineed lahayn kooxaha muqaawamada filistiin ayaa hore u caddeeyey mowqifkooda ku aadan in magaalada khaza la keeno ciidamo kale waxa ayna sheegeen inay ula dagaalami doonaan sida sahaynada aysanna aqbali doonin in qidaaca laga hirgeliyo maamul aan iyaga hoostegin markaan eegno dhinaca dagaalka waqooyiga magaalada khaza waxaa ka socda dagaallo lagu hobtay oo u dhexeeya muqaawamada iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda iyadoo kooxaha wax iskacaabinta falastiiniyiinta ay dhigayaan u cadaro dagaal subaxnimadii hore ee saaka taliska ciidanka xukuumadda talaabiib waxa uu qirtay in afar askari looga dilay waqooyiga saxiifadda macaariif ayaana dhankeeda waxa ay sheegtay in askarta la dilay ay ku sugnaayeen guri ku yaalla baytulaahiya kadibna uu saaru ku habsaday shalay ayay ahayd markii sidan oo kale sahaynada sargaal sare looga dilay dagaaladii dhacay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dhanka kale tirakoob ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee maamulka dabadhilifka ah ee maxamuud cabbaas ayaa lagu sheegay in tan iyo toddobadii oktoobar ciidanka sahaynada ay laba iyo toban kun oo arday ay ku dileen qidaaca khaza iyo daanda galbeed kow iyo toban kun laba boqol afartan iyo sagaal ka mid ah ardaydaasi waxaa lagu dilay dagaalada ka socda magaalada khaza halka siddeetan kale lagu dilay daanta galbeed sidoo kale laba boqol soddon iyo toddoba ka mid ah ardaydaas ayaa ciidanka sahaynada waxay ka afduubteen isla daanta galbeed
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo aalaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
waad mahadsan tahay suheeb waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaan ugu horrayntii xubinteenna maanta ku daahfuraynaa warbixin uu daabacay wargeeska the guardian ee ka soo baxa dalka ingiriiska taasoo diiradda saaraysa cabsi xooggan oo laga qaba in dalka burkina faso uu ka dhaco dilwadareed lagu fuliyo madax badan oo hadda ka tirsan xukuumadda milatarigu uu hogaamiyo joornaalku waxa uu sheegayaa in nidaamka milatariga ee burkina faso uu doonayo inuu dib u soo celiyo ciqaabta dilka madaxda sarsare weliba si la mid ah kuwii horay uga dhacay waddankan ku yaala galbeedka qaaradda afrika the guardian ayaa xogteeda intaasi waxa ay ku daraysaa in xukunnadan dilka ah lagu fulin doono qof kasta oo u muuqda in carqalad uu ku yahay horuw socodka xukuumaddan oo majraha u haya kabtan ibraahim taroore ama xitaa lagu ogaaday inuu ku dhaqaaqay falal isdabamarayn ah dilkii ugu dambeeyey ee lagu fuliyey rag ka tirsan dowladdii burkina faso ayaa dhacay sagaal iyo tobankii sebteembar ee sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo siddeedii waana sida ay sheegtay hay-adda amnesty international waxaana dilkaas lagu fuliyey rag la sheegay inay doonayeen inay afgembiyaan xukuumaddii markaasi jirtay shakhsiyaadka falkan isku dayay sannaddii kun sagaal boqol siddeetan iyo siddeedii waxaa ka mid ah wasiiradii gaashaandhigga iyo dhaqaalaha iyo laba mas-uul oo kale oo aanan weli la shaacin magacyadooda iyo darajadooduba ugu dambayntii warbixinta oo mar kale soo xiganaysa amnesty international waxa ay sheegaysaa in sannadihii u dambeeyey ay sii la xaadsadeen arrimahan ah in la khaarijiyey mas-uuliyiinta afrika ee la tuhmo iyadoona ay si gaara ah ugu sii xoogaysanayeen ayay tiri dhanka galbeedka qaaraddan waxayna suhib dhacdooyinkan kordheen boqolkiiba lixdan iyo lix waana sida lagu ogaaday baaritaan la sameeyey sannadkan laba kun afar iyo labaatan gaar ahaan bishii lasoo dhaafay ee oktoobar haddii aan suhib halkaa kaga tallaabno qodobkaas waxaan markan dhegaystayaasheenna usoo qabanaynaa warbixin uu daabacay wargeeska asharqul awsad taasoo ka hadlaysa xiisadda labada gacan ee kuuriya oo weli halkeedii ka sii socota iyo dhaqdhaqaaqyo xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay laga dareemaya labada dhinac xogta joornaalka waxay ugu horrayntii sheegaysaa in pyongyang ay tan iyo sabtidii ay samaysay howlgalla culculus oo ka dhan ah siyool kuwaas oo aanan ilaa hadda la shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dhanka kale kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay gantaal ay ku sheegtay inuu yahay midkeeda ugu casrisan uguna awoodda badan magaciisuna ay ku sheegtay i c b m waana gantaalkii ugu horreeyey oo noociisu ah oo ay ridda xukuumadda kim jong un muddooyinkan dhow ensuhib kuuriyada koonfureed iyadoo middaas ka jawaabaysa ayaa lagu warramayaa inay riday gantaal xooggan oo baalistig ah si ay iyaduna u muujiso awooddeeda gobolka una sharjabiso daandaansiga ballaaran ee muddooyinkan dambe uga imaanaya dhanka kuuriyada waqooyi gabagabadii waxay warbixintu sheegaysaa in pyongyang ay sidoo kale carqaladaysay nidaamka isku socodka ee siyool iyadoo faragelin ku samaysay qalabka g b s-ka maraakiib fara badan ayaana lagu warramayaa inay la kulmeen caqabad dhanka safarka ah kadib howlgalladan dhinaca g b s-ka ah ee ay ka wajaheen dhanka kuuriyada waqooyi haddii aan suhib halkaa kaga tallaabno qodobkan iyo xiisadda ka dhex aloolsan labada gacan ee kuuriya waxaan markan soo qabanayaa warbixin diiradda saaraysa haddii donald trump uu ka dhabeeyo hanjabaaddiisii ahayd inuu canshuurta ku kordhin doono shiinaha sida uu noqon doono dhaqaalaha dunida gaar ahaan dalka australia warbixinta oo soo xiganaysa safiirkii hore ee australia u fadhiya dalka maraykanka ayaa sheegtay in haddii trump uu boqolkiiba lixdan ku siyaadiyo canshuurta shiinaha ay dhici doonto dhaqaale burbur xooggan oo ku yimaada caalamka gaar ahaan dalkooduna uu wajihi doono caqabad weyn oo dhanka dakhliga ah hanjabaadda donald trump ee ku aadan in canshuurta uu ku kordhin doono shiinaha gaar ahaan badeecadihiisa soo dega waxay saameyn xooggan ku yeelan doontaa dhaqaalaheenna waxaa sidaas yidhi safiirkan hore ee u dhashay dalka australia waxaa suhib hadda si aad ah loo aaminsan yahay in ninkan ku guulaystay xilka madaxtinimo ee dalka maraykanka haddii uu hirgeliyo tallaabadan in caalamku uu wajihi doono xaalad dhaqaale xumi oo aad u daran maadaama shiinaha maanta loo arkay inuu yahay halbowlaha dhaqaalaha galbeedka iyo inta soo hartayba haddii isagu uu la kulma canshuur xaddaaf ahna uu keliya qiimaha ku siyaadin doono badeecadiisa si meesha dabcan uu uga soo saaro canshuurta laga qaaday sida uu horay uga dhawaajiyey donald trump haddii mar xafiiska uu yimaado labaatanka bisha koowaad ee sannadka soo aadan ee laba kun shan iyo labaatan howlaha ugu horeeya ee uu qabanaya ayuu ku daray qodobkan waxa uuna u muuqdaa mid doonaya in halkiisa uu ka sii wado xurguftii horay kala dhexaysay xukuumadda beijing haddii aan halkaa kaga tallaabno qodobkaas waxaan markan xubinteenna ku soo gebagabeynaynaa warbixin uu nashriyey wargeeskiiyo diicood axranood taasoo diiradda saaraysa nuqsaan xooggan oo ku timid ciidanka kaydka ee maamulka yuhuudda saxiifaddu waxay sheegaysaa in hoosu dhac weyn uu ku yimid tirada askarta kaydka dhanka kalena ay gebi ahaanba istaagtay shakhsiyaadkii loo askareynayay ciidanka gaarka wargeeskan cibriga ah ayaa qoraalkiisa ku yidhi ciidanka gaarka ah waxa uu ka walaacsan yahay hoosudhaca ku yimid ee gaaraya shan iyo toban ilaa labaatan boqolkiiba taasoo toddobaadadii lasoo dhaafay laga dareemay fagaarooyinka dagaalka ee gudaha ghaza dhanka kale joornaalku waxa uu sheegayaa in marka laga soo tago walaaca askarta kaydka ay kala kulmayaan jiidaha hore ee dagaalka waxaa intaasi sii dheer ayaa la yidhi in weli aysan helin miisaaniyaddii dhaqaale ee loogu talagalay taasoo gaaraysay ilaa laba dhibic afar bilyan oo dollarka maraykanka xaaladda guud ee askarta sahaynada ayaa hadda ku soo ururtay niyadjab inay ka firxadaan fagaaraha dagaalka iyo inay nafta isdhaafiyaan haracad kadib markii ay u adkaysan waayaan waxaa socda ayna garan waayeen qaab ay uga baxaan halaaggan ay lugaha la soo galeen iyagoo qab isla qaadqaadaya guud ahaan inahaas ayaan ku soo afmeeraynaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkan suhayb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag daalibulcilmi ilaa amiir muslimiinta ku hogaamiyey mid ka mid ah dagaalada jihaadka ee ugu wakhtiga dheeraad taariikhda mucaasirka ah sidee ayuu mulla cumar u aasaasay xarakada jihaadiga ah ee daalibaan waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad warbixin aan idinkaga diyaarinay siiradiisa waxaan halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir كلماتنا ستبقى ميتة أعراسا من الشموع لا حراك فيها جامد حتى إذا متنا من أجلها انتفضت حية وعاشت بين الأحياء كل كلمة عاشت كانت قد اقتاتت قلب إنسان حي فعاشت بين الأحياء والأحياء لا يتبنون الأموات وداعا أيها البطل أيها البطل لفقدك تدمع المقل تدمع المقل بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل لئن ناءت بنا الأمل xalqadii hore ee siirada mulla maxamed cumar mujaahid waxaan kaga soo hadalnay sidii uu ku soo barbaaray waxbarashadiisii iyo marxaladda jihaadkii ka dhankaa suufiyeedka ee duulaanka ku qaaday muslimiinta dalkaasi rubca qarnigii ugu dambeeyey ee boqolguuradii lasoo dhaafay warbixintan waxaan hadduu allaah ogolaado ku eegi doonaa marxaladda dagaalkii ahliga ahaa ee ka jira afghanistaan kacdoonkii uu mulla cumar kaga hortegay fasaadka iyo ta'siiska imaarada islaamiga tii ugu horreysa ka hanaqaada dalkaasi taariikhda mucaasarka sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii markii ay dhacday xukuumaddii najiib ee shuuciga ahayd kadibna ay bilowdeen dagaaladii sukeeye wuxuu mulla cumar iyo raggii la midka ahaa ee mujaahidiintii daacadda u ahayd bulshada ay ka joogsadeen arrimihii ciidanka wuxuuna madraso diini ah oo wax lagu barto ka furay agagaarka masjid lagu magacaabo xaaji ibraahim oo ku yaalay deegaanka jishaanuw oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada maywaand ee wilaayada qandahaar wuxuuna halkaasi isaga iyo walaalihiisii mujaahidiinta ahaa ay ka bilaabeen dhammaystirka daraasadii iyo waxbarashadii culumta sharciga kadib markii uu ku dhowaad afar iyo toban sano uu kusoo qaatay jihaadka isla muddadaasi uu isku howlay dhammaystirka masiiradiisii waxbarashada ee hakadka uu ku yimid waa isla xilliga uu dalka afghanistaan ka qarxay dagaalka macnola'aanta ay isku leynayeen ururadii hubaysnaa ee ka jira dalka iyadoona goobihii ay dagaaladu ka socdeen qayb ka ahayd magaalada kaabul waxaana dano shakhsiyadeed iyo ujeedooyin liita oo lagu dagaalamayay ay caqabad weyn ku noqdeen ahdaaftii jihaadka ee mujaahidiintu ay higsanayeen sidoo kale dagaaladaasi waxay ku horgudboonaadeen xaqiijinta rajadii ay lahaayeen hal milyan iyo bar muslimiin ah oo ku shahiiday jihaadkii lala galay shuuciyiinta marka laga hadlayo la dagaalankii fasaadka iyo ta'siiskii imaarada waxaase ka duwan halkii oo nidaamka islaamka ay u halgamayeen mujaahidiinta afghanistaan muddada dagaalkii lagula jiray suufiyeedka waxaa dalka afghanistaan ka qarxa dagaal sokeeye oo saameeyey dadka waxaa gardaamo iyo sharqoo loo maleegay mujaahidiintii sida dhabta oo la dagaalamaysa cadowgii dalka laga yuuriyey kuwaasoo gebi ahaanba laga masaxay meedaanka si ka bedelan halkii hogaamiyaasha iyo shakhsiyaadkii shuuciyiinta lagula xisaabtami lahaa dembiyadooda waxaa soo dhoweystay kooxo ka tirsanaa raggii hore mujaahidiinta ahaa halka qaar kalena ay bilaabeen inay si qorshaysan ay u dhacaan hantida dadka amni darradan ay ku faafiyaan dalka sidaasay afghanistaan mar kale u martigelisay marxalad kale waxaana heerarka fasaadka sida dhaca iyo dhibaatooyinka kale qalalaasaha iyo amni darradii ay wadeen kooxihii mooryaanta lagu sheegay kuwa aan hore taariikhda noocooda laga soo diiwaan gelin dalkaas afghanistaan shacabka ayaa had iyo jeer iyaga iyo maalkoodaba waxay ahaayeen kuwa ku hoos jira cadaadis iyo hanjabaado kaga imaanaya hogaamiye kooxeedyada waxaana mooryaanta kuwii waxmagaratada ahaa ay waddooyinka isku xiraa magaalooyinka iyo jidadka waaweyn ee xaafadaha ay dhigteen isbaarooyin fara badan si ay lacago sharci darro ah iyo baadba ay uga qaadaan shacabka iyagoo u adeegaya maslaxadooda dhanka kale kama aysan reebtoomin kooxahaasi ku xadgudubka cirdiga waxaana sidoo kale ay boobayeen hantida caamka dhinaca kale waxaan si aan hore loo arag loo boobeeyey dhaqaalihii iyo kheyraadka rabbaaniga ee dalka uu lahaa khanaa'imtii laga soo hooyey jihaadka lama cafin oo iyagiina kooxo ayaa boob kula kacayey shacabka muslimka ee muddada afar iyo tobanka sano ku howlanaa dagaal jihaad ah oo lagula jiray cadowga islaamka waxa uu wajahay keliya ma ahayn miraha jihaadkii uu muddadaasi dhiiga u qubeeyey oo dayac uu ku yimid balse waxaa sidoo kale halisuhu iyo cadaadisyadu ay ahaayeen kuwa kusoo xoomay hareerihiisa iyagoo saameyn ku yeesha nolol maalmeedkooda nidaam xumadii dhanka arrimaha bulshada dilalka dhaca iyo noocyadii kala duwanaa ee dulmiga iyo musiibooyinkii joogtada ahaa ee afghanistaan ka jiray waxay ahaayeen kuwa xargagoosad ah fasaadka iyo fitantii uu dalku dhex maquuranayay awgeeda daruuftaas iyo xaaladihii uu dalku marayay waxaa si weyn uga xanuunsaday mujaahidiintii kol hore u halgamayay xorriyadda iyo sharafka shacabkaasi muslimka ah dhankiisa mulla maxamed cumar oo isaga iyo qaar ka mid ah walaalihiis ay ku sugnaayeen degmada maywaanda ee gobolka kandahaar waxay si weyn uga murgoonayeen waaqacaas uu dalku ku jiray sila mid ah walaalahoodii ku kala sugnaa gobollada kale ee afghanistaan maxaa yeelay wuxuu mulla ruuxiisa arkayey isbaarooyinkii faraha badnaa ee la dhigay waddada isku xirta wilaayaadka kandahaar iyo heraat oo muddo badan kula dagaalami jiray ruushka iyo ciidamadii la socday si dalkan uga xuruubay ciidamadaasi dadkan ugu naaloodaan xorriyad iyo nabadgelyo waarta malishaadkii hubeysnaa ee jagboontada ku lahaa waddadaas ayaa iyagana dhibaatooyin isugu jira dhac iyo boob waxay u geysan jireen dadka taagta daran ee ku safreeyey kuwaasoo lagu xadgudbay cirdigooda lana daadinayay dhiiggooda waxaa sidoo kale xusid mudan in tirada isbaarooyinkii oo aad u badnaa awgood ganacsatadii badeecooyinka isaga kala gudbinayey gobollada heraad ilaa xuduudda bakistan ay gaareen heer ay ka taxadaraan waddada dheer ee marta kandahaar waxaana ku khasbanaayeen in ay hantidooda ku dejiyaan degmada maywand iyagoo u wareegsanaya degmada boldak oo iyadana dhacda xuduudda waxaana sii marayeen dhulka saxaraha oo ay kala kulmeen caqabado kala duwan balse u bareereen kusafridda halkaasi si ay uga nabadgalaan sharta kooxihii isbaarooyinka faraha badan ku lahaa waddada dheer ee isku xirta heraat iyo deegaanada xuduudda bakistan mulla maxamed cumar iyo walaalihiisa waxaa dhanka kale si dhow ula socdeen axwaasha magaalada kandahaar taasoo iyadana u kala qaybsaneed kooxihii hubeysnaa islamarkaana la kulmaysa shartooda kuwaasoo hantida ku jirtay baytumaalkii muslimiinta urursanayey islamarkaana ka ganacsanayey sidoo kale waxay kooxahaas eeboob ku hayeen dholalkii caamka ahaa oo ay ka dhiseen xarumo ganacsi iyo suuqyo waxaa marka laga soo tago kala qaybsiga xoogga ku dhisan ay ku joogeen magaalada dhanka kale oo dagaalo joogtaha ka dhex jira kooxahaasi waxaana aad u badneed dhibtii ka soo gaaraysa shacabka oo ku riiqmay dagaaladaasi xaaladaas murugada badan ayaa mujaahidiintii ku riixday inay u istaagaan sidii ay usoo afjari lahaayeen dhammaan qalalaasaha ee fowdadii ka jirta dalka iyagoo hadaf ka dhiganaya in ummadda loo ilaaliyo naftooda iyo hantidooda mujaahidiinta ayaa ka shuuriyay sida ay noqon doonto tallaabada loo qaaday arrinkaasi waxaa mulla maxamed cumar allaha u naxariistay ay walaalihiisii mujaahidiinta ahaa ay qabteen fadhi shuuro kii ugu horreeyey oo ay ka soo qayb galaan culimaa-uddiin caan ka ahaa mandiqadda zangawaad oo ka tirsan degmada banjuwaayi almowlawi sayid maxamed oo la aqoon jiray mowlawi baasni kaas oo qaadi ama garsoore u ahaa mujaahidiintii wilaayada kandahaar muddada jihaadkii lagula jiray shuuciyiinta ayaa mulla maxamed cumar ka dalbaday intii uu socday kulankaasi inuu sameeyo kacdoon ka dhan ah fasaadka xargaha goostay iyo dhibaatooyinka sii baahayey eena dhammaan haddii ay yihiin culimmada iyo dalabatulcilmiga ay ku garab istaagi doonaan arrinkaasi wuxuu mulla mujaahid kulankaasba uu ku dhagax dhigay xarakada islaamiga daalibaan waxaana taariikhdu ahayd maalinkaasi shantii bishii muxaram kun afar boqol shan iyo tobankii hijiriga dhanka kalena waxay miilaadyadu ahayd kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii xilligaas waxaa bilowday dhaqaaqii ugu horreeyay ee halgankii lagu dabarjari lahaa fowdada iyo musuq maasuqa waxaana markii xarakada oo hogaaminayo mulla maxamed cumar ay bilowday la dagaalanka fasaadka si weyn tallaabadaas u soo dhoweeyey shacabka afghanistan markii ugu horreysayna waxaa la xoreeyey magaalada kandahaar kadibna magaalooyin kale ayaa laga saaray kooxihii bulshada ku hayay dhibaatada ee amni darrada ka waday dalkaasi kadib markii ay xarakada daalibaan ay gacanta ku dhigtay maamulka magaalooyin badan oo ka tirsan afghanistan waxaa magaalada kandahaar kulan ballaaran ku qabtay culimaa uddiin ay tiradoodu gaaraysay kun iyo shan boqol oo caalim si ay imaaradii mulla maxamed cumar mujaahid ay taageero ugu muujiyaan kulankaasi oo la qabtay shan iyo tobankii bishii koow iyo tobanaad ee dulqacda ee sanadkii kun afar boqol lix iyo tobankii hijiriga dhanka kalena ay taariikhda miilaadigu ahayd labada bishii afraad ee kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii waxay mulla maxamed cumar ay la qab uga dhigeen magaca amiiruulmu'miniin bishii sagaalaad ee kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii sidoo kale waxaa imaarada islaamiga ay la wareegtay magaalada kaabul ee caasimadda afghanistan iyadoona kadib xukunkeeda ku soo dabaashay sagaashan boqolkiiba waddanka oo ay ku jireen gobollada dhexe iyo kuwa waqooyi markii loo eego imaarada islaamiga ah iyo hogaamiyaheeda mulla maxamed cumar waxaa maamulkaasi uu hirgeliyey nidaam ku dhisan shareecada islaamka iyadoona caalamka usoo gudbiyey tusaale nool oo ka turjumaya nidaamka islaamiga kadib sannado dheer oo saaxada ka maqnaa waxay muddadaasi imaaradu ay dalka kala dagaalantay kala qaybinta iyadoona hubkii uu lahaa baytumaalka ka soo ururisay dhammaan afraadda iyo kooxihii sharci darrada ku haystay waxayna nabad iyo xasiloonni wax ku ool ah u jihaysay dalka waxaa imaaradu ay muddo kooban ku guulaysatay waxqabadkaasi xilli dowladaha caalamka oo uu ku jiro waxaa loogu yeero qaramada midoobey ay ku guuldaraysteen xaqiijinta wax ka mid ah howlihii ay imaaradu ka mira keentay sida deminta musuqmaasuqa soo afjaridda fowdada iyo rabshadaha iyo xakameynta haysashada hubka hase ahaatee nimcadaasi waxay lahayd cadow aan indhaha ka eegan karin oo u dulqaadan waayey dhisidda imaarada islaamiga iyo tadbiiqinteeda shareecada islaamka waxay dowladda maraykanka oo ah sanamka casriga ee horkacaya xamlada saliibiga iyo xulufadooduba ay nidaamkii islaamiga ka qaateen mowqif adag oo ah kan shaydaanka iyagoo raadinaya marmarsiiyo kasta iyada ka dhan ah ilaa ay kaga soo duulaan si ay u dumiyaan iftiinka shareecada una ciribtiraan nidaamkaasi ka hanaqaada dalka waxaa inoo ballana xalqada saddexaad oo ah midda u dambeysa warbixinadan oo aan idinkugu soo gudbin doono hadduu allah ogolaado dhinac ka mid ah shakhsiyadda almulla maxamed cumar mujaahid deganaanta dabeecaddii uu ku hogaaminayay muslimiinta deganaanta dabeecaddii uu ku hogaaminayay muslimiinta go-aanadiisii hal adeega lahaa ilaa marxaladii geeridiisa allah u naxariiste الأصحاب والرسل بها أبطال أمتنا أمتنا بها شهداؤنا الأول الأول فيا من قد سبقت إلى جنان الخلد ترتحل هنيئا ما ظفرت به هنيئا أيها البطل هنيئا أيها البطل بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى ترنو بشرى لكم wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabinnay barnaamijka calamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى